بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waa darsigeennii konton iyo lixaad qaad ee min suurati اlxujuraat qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi اllaahi الraxmaan الraxiim suurat اlxujuraat suurat اlxujuraat waa suura madaniya waa qur-aankii soo degay nabigeenna suban salى اllahu calayh wasalam markuu hijrooday oo uu ka soo hijrooday maka kadib wey qur-aankii soo degay ilah wuxuu ihi subxaana bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuqadimuu ha kala hormarinina biqowlin wax hadal ah walaa ficlin wax ficil ah bayna yadayillaahi alla hortiisa wa rasuulihi rasuulka hortiisa wataqu llaaha allaah ka baqa inallaaha alleh samiicun waa mid u maqal badan aqwaashiinna caliimun waa mid u ogaal badan niyooyinkiinna alle waa mid u ogaal badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tarfacuu kor ha u qaadanina kor ha u qaadinina aswaatakum codadyaalkiinna fowqa sawti nebiyi nabiga codkiisa ka kor walaa tajaruu haugu ha ula jahrinina lahu nabiga bilqowli hadalka ha ula jahrinina ka jahri bacdikum gebalkiin sida uu ula jahro libacdin gobolka kale an taxbada amaal acmaalukum lianlaa taxbada acmaalukum si camalyaalkiinu aysan u burin waxa weeyaan ha la jahrinina hadalka si aan camalyaalkiinu u burin walxaalna aysan burin antum idinka laa tashcuruuna aadnaan dareemayn yaa ina aladiina dadka yaquduuna laabaya aswaatom codadyaalkooda cinda rasuulillaah rasuulka ilaahay agtiisana ku laabaya ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh alladiina waa kuwa imtixana allaahu ilaahay imtixaanoo saafi ka dhigay quluubahum qalbiyaalkooda litaqwaa liajli taqwaa cabsida darteedna ilaahay uu saafi uga dhigay lahum waxaa u sugnaaday dadkaas maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajarkaasoo cadiimun weyn aayaddan suuradda ugu horayda iyo aayadaha ku xiga dhammaan waxay ka hadlayaan aadaab ilaahay uu ku edminayo addoommadiisa mu'miniinta ah sida ay ula maca ula mucaamaloonayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama weynayntiisa ixtiraamkiisa qiimayntiisa iyo qadarintiisa waxay kaloo ka hadlaydaa aayaddu waa qaacidda weyn oo qawaacidda islaamka ka mid ah oo waxay tahay qofka muuminka ah waajib waxaa ku ah wax qowla inuusan ku hadlin ha ahaato xalaal ha ahaato xaaraam ha ahaato wax sharcibaa l sharciba laga dhigayo waa inuusan ku hadlin ilaa marka hore waa inuu maqlaa alle xukunka uu masaladaas ka yidhi rasuulka xukunka uu ka yidhi sala allahu calayh wasalam taas markuu maqlana waa inuu raaca oo uusan alla iyo rasuulka hormarin taas weeye ayadda ilaah wuxuu ihi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ayagaa loo naadinaa mar haddii la yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu waxa weeyaan waxaa daba socda ama amar ama nahyi marba haddii la yidhahdo yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanka dhammaantiis waa saas waxaa daba socda amar oo ilaahay weynaa uu amrayo oo uu leeyahay sidaas yeela ama waxaa daba socda nahyi oo allaah uu leeyahay sidaas ha yeelinina sidaas darteeda qofka muuminka ee maqla yaa ayuha aladiina ee ilaahay rumaysana waa inuu dhegta taago bal waxa laga reebayo si uu u garto uga haro ama uu dhegta taago si uu u dareemo waxa la amrayo si uu u sameeyo qofka ilaahay rumaysan taasaa laga rabaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuqadimuu ha kala hormarinina tuqadimuu halkee laga keenay waxa weye dhowr qowlay leeyihiin mufasiriintu saddexay leeyihiin labada qowl oo ugu cadcad waxay tahay in la yidhaahdo qadama oo macnaheedu laazim yaho taqadama ah laga keenay qadama oo laazim ah oo macnaheedu yahay taqadama waa hormara ilaa qadama asal waxa u ah inay mutacadi noqoto oy noqoto horumarin marka waa qadama oo macnaheedu uu yahay taqadama sida muqadimat lkitaab iyo muqadimat ljeish muqadimat lkitaab lama yidhaha kitaabka midiisa hormarinayda ee waxaa la leeyahay kitaabka midda ka horayda muqadimat ljeishna lama yidhaha ciidanka midda hormarinayda ee waxaa la idhahdaa midda ciidanka u horayda marka waa qadama oo laasimahu macnaheedu yahay taqadama marka wuxuu noqonaa laa tuqadimuu ha ka hormarinina oo biqowlin walaa ficlin ha kala hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulka hortooda macnaha labaad in laga dhigo asalkeedii oo la yidhaahdo qadamay ka timid waana mucadda mafcuulkiina waa la xadfay litacmiim si ugu faa'iideeyo cumuum cumuum oo waxyaalaha mafaaciisha loo xadfay ka mid ta oo waa maxay macnuhu markaas wuxuu noqon yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuqadimuu ha ka hormarinina qowlan walaa ficlan qowlkaas wuxu raba ha ahaado waxbaad caqiidaynaydaa ha caqiidayn adoon hubsan in alla yarsu amreen waxbaad rabta inaad ku cibaadaysato cibaadaha ka dhigan adoon hubsan alla yarsul inay amreen wax waa xalaal ha dhihin adoon hubsan alla yarsul inay xalaaleeyeen wax waa xaaraan ha dhihin adoon hubsan alla yarsul inay xaaraam ka dhigeen wax sharciyuhu ma jiraan ilaa wax alla yarsul jireeyeen maahan wax walba intaadan adugu kuna hadlin samayn ogow alla iyo rasuul maxay ka yidhaahdeen markaad ogaato adugu taabic noqo sidaas weeye tacmiimkaasaana loo xadfi labadaas dariiqa la maraa labadaas dariiq ayaa la maraa labadaas dariiqaa la maraa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuqadimuu ha kala hormarinina ha kala hormarinina bayna yadayillaahi allah hortiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa hortiisa ha kala hormarinina oo qowl iyo biqowlin walaa ficlin ha kala hormarinina wey biqowlin walaa ficlin ha kala hormarinina midnaba ha kala hormarinina wattaqu llaaha allah ka baqa oo awaamirtiisa qaata uu idin amrayo nawaahida iyo wuxuu idinka reebayana ka hara alla saas uga baqa in allaaha alle samiicun waa mid maqal badan aqwaashiinna caliimun waa mid u ogaal badan niyooyinkiinna iyo waxa qalbigiinna ku jira yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum codadkiinna fowqa sawti nebiyi nabiga codkiisa korkiisa ha u qaadinina walaa tajaruu hana la jahrinina lahu nabiga hawla jahrinina hadalka walaa tajaruu hawla jahrinina lahu nabiga bilqowli hadalka ka jahri bacdikum sida gebalkiin ula jahro libacdin gobolka kale an taxbada acmaalukum laa tafcalu daalika arrintaas ha samaynina an taxbada lianlaa taxbada si aysan u burin acmaalukum camalyaalkiinna masaadirta noocaas oo kalea waxay mufasiriintu soo qadaraan dhowr shay in la soo qadaro lianlaa taxbada waa sida ugu fiican iyo in la soo qadaro karaahata oo la yidhaahdo in allaaha yanhaakum can daalika arrintaas alla waa idinka reebaa an taxbada acmaalakum an taxbada acmaalukum karaahata an taxbada acmaalukum nabcaysi ilaahay idinla nabcaysanayo in acmaashiinu burto camalkiinu inuu buro ayaa alla idinla necebya si aan marka camalkiinu u burin sidaas darteeda alla idinkaga reebaa iyaduna waa macno wanaagsan macaani kalaa jirto in la yidhaahdo an taxbada acmaalukum khashyata cabsi laga cabsanaa an taxbada acmaalukum camaliyaalkiinu inay burto way soo qadaraan iyadana laakiin waa laga fiican yahy maxaa yaele alle khashyo looma nisbeeyo marka kaas waa laga fiican yahay iska daa labada kale maa oo waxaad soo qadarataa liallah oo waxaad tidhaa ey laa tafcalu ha samaynina daalika arrinta laydinka reebay an taxbada acmaalukum lianlaa taxbada acmaalukum si aan camaliyaalkiinu u burin ama waxaad tidhaahdaa in allaha yanhaakum can dalika alla arrintaa waa idinka reebaa an taxbada acmaalukum karaahata nabcaysi u alla nacayo an taxbada acmaalukum camalyaalkiinu inay burayaan in camalyaalkiinu burayaan ayaa allah idinla nacaya walxaal antum idinka laa tashcuruuna aadnaan dareemayn marka cabdiraxmaan ibnu naasir usicdi tafsiirkiisa qiimaha badan taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu ka soo naqliyey hadal aad u wanaagsan ayuu sheegay hadalkaasna asalkiisa imaam shaaficiya iska leh laakiin inuu naqli yahay isagu ma sheegine un hadalka waxa weyn aayadda tafsiirkeeduu ku sheegay oo wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugan aayadda hore oo ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yadi illaahi wa rasuulihi waxaa ku sugan nahyi shadiid ah wa fii haadihi a wa fii haada annahyu shadiid can taqdiimi qowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam calaa qowlihi waxa weeye waxaa aayadda ku sugan nahyi iyo reebin layska reebayo in hadalka rasuulka laga hormariyo hadal kale maxaa yeelay fainahu matastabaanat sunnatu rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam hadday caddaato sunno rasuul hadday caddaato wajaba itibaacuhaa wa taqdiimuhaa calaa gayrihaa kaa'inan mankaan waajib waxaa ah sunnada rasuulka in la raaco oo laga hormariyo qowl kastoo khilaafsan cidduu rabo qofka khilaafa ha ahaado xadiidka qowlka uu khilaafaa qofkuu rabo ha ahaado ha ahaado a'immadii waaweynaa ee saxaabada ha ahaado a'immadii waaweynaa ee taabiciyaalka ha ahaado a'immadii kale waaweynaa ee salafu saalix sida imaamu abu xaniifa sida imaamu maalik sida imaamu shaafici sida axmed ibnu xambal sida imaamu lbukhaari sida kayrkood imaamku raba ha ahaado ee qowlku hadduu khilaafo sunno nabi waa in qowlkaas la turo sunnada nabiga la qaata aayaddu sidaasay amrayda qofka ilaahay iyo qiyaamo rumaysa saasay amrayda macnahaasna hortiis cabdiraxmaan naasir sicdi ayaa waxaa ijmaac ku soo naqliyey imaamu shaafici ijmaacba waa yidhi muslimiintoo dhan ah ku ijmaacay oo imaamu shaafici wuxuu yidhi ajmaca almuslimuuna muslimiintoo dhan ah ku ijmaacay maahan laba kun oo caalim maahan boqol kun oo imaam maahan waa muslimiintoo dhan way ku ijmaaceen qofka khilaafaana waa qof sabiilulmuminiinkii khilaafo naar iskale qofka ijmaaca khilaafaa muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen calaa anna man istadaana lahu sunnatun can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam qofkay uga caddaato sunno rasuulka ilaahay xaggiisa sala allahu calay wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axadi xalaal uma ahan umana bannaana inuu ka tago qof kale hadalkiis dartiis sunadii u caddaatay markaasuu leeya waa saxo waa saxiix xadiisku laakiin madhabka yagii maahan uu leeya oo madhabka yagi uu khilaafsan yahay qofkaas wuxuu ku dhacay dariiqo dalaal ah oo muslimiintao dhan ku ijmaaceen inay dalaalta mar hadday sunnada nabigu caddaato oo xadiisku saxiix noqdo dalaaladiisuna sariix tahay muslimiintuna aysan ku ijmaacin in xadiiskaas khilaafkiisa ilaa imaamu dahabi wuxuu ku sheegay masale aad u muhiim ah ayuu wuxuu ku sheegay kitaabkiisa sir aclaam nubala oo wuxuu yidhi xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam ninuu siiradiisa ka hadlayay ibnu khillikaan la yidhaahdo nin ibnu khillikaan la yidhaahdo ayuu ka hadlayay markaa ninkaas wuxuu yidhi mararka gabal uu fadwada doortaa markaasaa lagu qabsadaa la yidhaha war maxaa saas u fadwootay imaamu shaafici iyo abu xaniifaba saasay yidhaahdeeni markaasuu wuxuu yidhaahdaa waar hoogooyin waxa weeye nabigiyaa laga wariyey sidaas iyo sidaas nabi maxamed qowlkiisaoo la raacaana ka habboon oo ka xaqnimo badan in la raaco qowlka abu xaniifa iyo kan shaafici markuu hadalkaas soo naqliyo wuxuu yidhi xaafidu dahabi wuxuu yidhi waa runtiis waa hadal jayid oo aad u wanaagsan u laakiin shuruuday leedahay ha shuruuday leedahay markaad khilaafaydo imaam shaafici iyo abu xaniifa shuruuday leedahay ee xadiidkaad aragta ma keenayo in la khilaafo waxaa shardiya xadiidku horta xadiid saxiix oo haabita inuu yahy laakiin xadiiaad aragta inuu xataa sugan yahay ma ogid markaasaad waxaa leedaha xaan war shaafici kufala xadiian hayaa xadiidka hadduusan haabit ahayn laguma camal fali karo duuraad ku socotaa waa shardi xadiid saxiixa inuu shardi labaaduu leeyahay oo shardi labaad maxaa ah waxaa shardi labaad ah inuu xadiiskaas ku camal faloo ku tegey imaam a'imadii muslimiinta ka mid ah oo la sinan shaafici iyo abu xaniifa sida maalik sida awsaaci sida sufyaan thawri sida qayrkood imaam kale waa inuu ku tegey laakiin hadday muslimiintoo dhan ku ijmaaceen xadiiskan khilaafkiisa waxa weeyaan ma raaci kartid sababtoo ah ma dhici karto sida qur-aanku caddeeyey sunnaduna caddayday inay muslimiintu ku ijmaacaan qalab ee ama xadiidkan sugnayn ama waa mansuuq ma dhici karto in muslimiintao dhan ku ijmaaceen ma dhici karto maxaa yeele axaadiis sariixa nabigu ku caddeeyey ummadduisan dalaalku kulmay soo ma jeedin xadiiska oo dhan oo la khilaafana macnaheed waxay noqonaa khata dalaalayna noqon marka waa in imaam kale ku camal falay shardi saddexaadu u sheego wuxuu yidhi abu xaniife iyo imaamu shaafici maal weeye macnaha imaamka aad khilaafaydo xadiid asaga ka xoog badan waa inaysan daliishay ama la mid ah ee hadday xadiid ka xoog badan ku sugan yihiin ama la mid ah waajib waxaa kugu labada xadiis macnahooda inaad isku fiirido labada xadiis inaad isku fiirido inaad mid indhaha ka laabto oo sida ahlulbidici bicaynin awraa aad ku fiirido xadiista ma banaana ahlulbidica waxa lagu yaqaan inay isku dhegsadaan markay fiirinaayeen xadiista ilay isku dhegsadaan hal miday ku firinayaan hal miday ku firinayaan waa maxe rabitaankooday ku firinayaan caqiiduu qabaa wuxuu ka raadinaya caqiidadaas wax waafaqsanuu diinta ka dhex raadina laakiin maxaa la rabaa qofka muslimkaa labada indhood inuu ku fiiriyo oo waa maxay xaqii inuu fiiriyo bis sidii uu asagu jeclaa haddaysan xaqii ahayn xaquu iska raaca soo ma jeedin marka hadday xadiidkana ku sugan yihiin a'imadan labada xadiis isku fiiri hadday istacaarudaan oo labadoodu daahirkoodu iska hor imaanaan taariikhda raadi ma midaa mansuuqa marka dadan taariikh hayn waa inaad jamci dha labadii xadiis iswaafaji horta jamci marka hore horta marka ugu horeeyo jamci haddaad jamci weydo taariikhda raadi bal midka naasik ayo midka mansuuq aad kala ogaatide laakiin mid inaad iska jeclaysato labada xadiis maya lama ogola calaa kulli xaal shuruuduu leey calaa kulli xaal xadiidka haabitka ah ee saxiixa ah ee sariixa ah ee a'immadii muslimiinta ay ku dhaqdeen gobol ka mid ah waxa weeyaan hadduu caddaado qowl kaloon xadiis lahayn ma bannaana inaad raacda imaam kasta iyo madhab kastoo yidhi waana ijmac arrintaas marka masaladaas waa in qofka muslimkaa uu ku baraarugsan yahay oo uu og yahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum sawdiyaalkiinna fowqa sawti nebiyi nabiga codkiisa ka kor walaa tajaruu hana ula jahrinina lahu nabiga bilqowli hadalka hadalka ha ula jahrinina waxa weeye aayaddan sabab nusuul haabit oo saxiixay leedahay imaamu lbukhaari saxiixiisuu ku wariyey muslimna saxiixiisuu ku wariyey waxaa dhacday wafdi inuu nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam wafdigii markay yimaadeen wafdigaasuna banu tamiimay ahaayeeneen abubakaru sidiiqaa tala soo jeediyey wafdigan bay laabanayaan cidda amiir looga dhigayo oo wuxuu yidhi amir qacqaa alqacqaa ibnu macbad rasuulka allow bal ninkaa waxaad amiir uga dhigtaa oo la idhaahdo qacqaa ibnu macbad nimankan wafdigaahu kuu yimid cumar ibn khadaabna wuxuu yidhi amir alaqrac ibnu xaabis rasuulka allow aqrac ibnu xaabisan anigana arki lahaa in looga dhigo abubakaraa yidhi de wax kale doonmeda inaad ikhilaaftaad rabtaa aniga aad rabtaa inaad ikhilaafto markaasuu maya ma rabo saas ee macnaha talahaan ila muuqata xoogaa hadalkiiyaa dheeraaday nabigiina waa joogaan markaasa aayaddu soo degtay aayaddaana soo degtay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum cododyaalkiina fowqa sawti nebiyi nabiga codkiisa ka kor walaa tajaruu hana ula jahrina lahu nabiga bilqowli hadalka ka jahri bacdikum gabalkiin sida uula jaaro libacdin gobolka kale sidaas darteeda nabiga sala allahu calayhi wasalam hal meel qur-aanka ugama soo aroorin rabbulcaalamiin markuu u dhawaaqayo maxamedow isagoo leh weligeed qur-aanka meel ugama soo aroorin si kale ayadoo looga warramayo maxamedun rasuululah ee waa ku soo aroorta laakiin ayadoo dhawaaqoo loo dhawaaqayo ilaahay uguma dhawaaqin weligiis qur-aanka dhexdiisana lagama helo yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasuulu saasaa loogu dhawaaqa waa weynayn waa karaamayn waa qadarin waa sharfin ha yelinina idinka aayadda marka waxay nahyiday oo xaaraam ah nebiga codkiisa in codkaagu ka kor maro xaaraamtaas ah jaharka ay aayaddu diidday jahar oo dhan maaha waa in nabiga codkiisii codkaagu ka kor maro nabigana sala allahu calayh wasalam xayan wa mayitan waa mukaram intuu noolaana waa in la karaameeyo markuu dhintayna waa in la karaameeyo welidaha sidaas daraaddeeday a'imatu tafsiir dhammaantood xaafid ibnu kaiir ibn ibnu alcarabi iyo qayrkood ay isla isku ay isla isku raaceen oo ay wada caddeeyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu dhintay sidii codka aan kor loogu markuu noolaa sida aan codka kor loogu qaadi karin oo codkiisa looga saramarin karin haddana qabrigiisa markaad ag tagto inaadan codka kor u qaadi karin markaad qabriga nabiga tagto sala allahu alay waslm ood booqanayso ood soo siyaaranayso waa inaad edab iyo xushmo ku istaagtaa ood inta salaamto adoo edable meesha ka tagta laakiin buuq iyo qaylo iyo yaa rasuulallah iyo qaylo maya markuu noolaana waa lama ogolay waa in la qadariyo la qiimeeyo markuu dhintayna sidii waa in loo karaameeyo oo loo qadariyo oo edab iyo akhlaaq inta meesha u istaagtid aad tartiib u salaamto ee adoo edable aad ka tagto meesha saxaabada aayad qur-aan markay soo degto amay arkaan qof walbaa naftiisa unbu aayadaas ku miisaami jira war aayaddan hadday dhibaato sheegaydo oo ay arrin xarimaydo oo ay wax nahyinaydo kow arrintaas amaad adugu ku dhaca maaha hebela lala hadlaa meel kale ma fiiri jiro welidaa saas daraaddeeda aayaddaanu markay soo degtay oo sabab nusuulkuna uu sidaas weliba yahay nin saxaabiya oo saxaabada rasuulka ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam oo la dhihi jiray haabit ibnu qays haabit ibnu qays ayaa gurigiisa iska tegey waa la waayey nabigu waa waayey saxaabadiisa nabigu waa la soco jiray waa fiirfiiri jiray markaasuu yidhi war aaway ninkii haabit ibnu qaysa nin ay rasuulka alla waanaa kuu soo ogaanaya waa uu tegey wuxuu u tegay isagoo madaxa saas u foorinayo oo booyaya oo ilimaynaya markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi sharun balaaya igu dhacday belo a igu dhacday maxaa dhacay aniga codkayga aan codka nabiga ka kormari jiray aayadduna sa kumana soo degin codkayga markaan hadlayo aan codka nabiga ka kormari jiray khalaas saas igu dhammaatay welidaa sidaas daraaddeeda aniga ahlu naaraan aha yidhi camalkaygana waa bul saas yidhi waa nin saxaabi ahlu naarkan ka mid ahay aayaddaanuna isku miisaam ahlu naarkan ka mid ahay camalkaygiina waa buri meeshaanaa fadhiya saasuu yidhi saxaabigu waa orday nabigu u sheegay sala allahu calayh wasalam nabigu u sheegay wuxuu ihi rasuulka allow saasuu leeyay halumaaarkan ka mid ah ayuu leeyay camalkaygiina waa buri nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inta u tegtid waxaad tidhaahdaa inaka lasta min ahli naar walaakinaka min ahli ljanna adiga ahlu naar ma tiiri ahlu jannahaad ka mid waa kaasaa dadka jannada gala ee qof aayaddu hadday dhibba sheegayda xagga iska dhigay wixii jannaana meel dhigtay janna ilahay ma arko kaas dadka jannada waa dadkaas u sheeg saasuu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam bukhaariga saxiixay ku taalla soo ma jeeda marka qofka muuminkaa oo dhabtaa waa inuu qur-aanka isagu isku miisaamay ilaa riwaayadaha gabalay soo arooriyeen inuu nabigu ku yidhi amaa tardaa an taciisha xamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadkhula aljanna miyaadan raalli ku ahayn inaad noolaato adoo lagu mahdiyo oo markaad dhimaydana shahiid ilaahay kaa dhigo markaad dhimatana jannada ilahay ku geliyo saas raallima ku taha ha saasaad leedahay saas darteed saxaabadu waxay dhahdeen ahlu janno dhexdayada socda u niqiniyo ahlu janno dhexdayada socda kana mid maahan casharatu mubashiriin biljanna welidaa saas daradeeda dadka jannada loogu bishaareeyey ma ahan toban kaliya ee tobanka hal marah nabigu tixay saasaa loo dhahay casharatu mubashiriina biljanna hal marah nabigu abubakar filjanna cumar filjanna saas hal mara u tixay saasaa casharo loo yidhaha ee ma ahan saxaabada jannada loogu bishaareeyey casharo kaliya waa ka badan yihi marka sidaasay qur-aanka u dareemayeen ooy ula tacaamulayeen weliba saas daraaddeeda nabiga inuu xayan wa mayitan la karaameeyo oo la weyneeyo oo la yska ilaaliyo in waxa weeyaan aad ku dhacdo nahyigaas cumar ibnu lkhadaab isagoo masaajidka nabiga jooga laba nin oo codka kor u qaadaydu arka markaasuu wuxuu ku yidhi atadriyaani ayna antuma war yaa ma taqaanaan meelaad joogtaan oo idinka codka kor u qaadaye halkee joogtaan markaasuu yidhi min ayna antuma halkee ka timaadeen markaasay yidhahdeen min ahli daaif daaifaan ka nimi markaasuu yidhi law kuntuma min ahli lmadiinati la awjactukumaa darban haddii aad ahaa lahaydeen reer madiine ille reer madiine waa dad afar iyo labaatanka sac waxyigii maqlayo culummadii maqlayo cilmi leh waa idin garaaci lahayo laakiin maadaamaad tuulo fog ka timaadeen jahligaasa laydinku cudurdaari masaajidkii nabigaa joogtaan codkiina hoosu dhiga hadda anaga masaajidkeena qaar telefoonku hadlaya marka masaajid dhexdiisu fadhiya ta dhinaca dhulka dhigo sida wax hurda iska dhigo acuud ilaah xushoodka naga qaado haddana waxyaalaha la yaab kale intaas lama yaabo oo qof lunsan waa la arkaa laakiin qof dhaqanka saxaabada lahu cumar oo arki midan war masaajidka ilaahay ka aamusa afar iyo labaatan saaca telefoon la daba joogta adduunye masaajidka ilaahay ka daa qaylada cibaada loo dhis masaajidka looma dhisin sheekadaani hal mid ole waa dareen laawayaal dadku agarkooda dhagxaan way meesha iska fadhiya hal qof oo ilaahay u qiirooda waa yari inaa lilahi wa inaa ilayhi raajiun xasbuna allah ilahu qulubtaa naga madoobay dad badan qulubtu waa madoobaa dareenkii diineedna waa ka dhintay wax mas-uuliyad diineedba ka dareemi maydid an taxbada acmaalukum lianlaa taxbada acmaalukum camalyaalkum inaysan burin daraaddeed walxaal antum idinka laa tashcuruuna aadnan dareemayn mas'ale qatara aad u muhiim ah ayaa halkan ku taalla oo waa maxay an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruuna waxaa dhici karta qofku inuu gaaloobo isagoon isku haysan inuu gaaloobay ma waxaad mooddaa qofku markuu ridoobayo inuu is yidhahdo ridow saas maad mooddaa waxaa dhici karta adoo isla toosan inaad gaal tahay saasaa dhici karta maxaa yeele ilahay muxuu leeyahay an taxbada acmaalukum camalku ma buro qofku hadduusan gaaloobin qof aan gaaloobin camalkiisao dhan ma buro qof aan gaal ahayn soo ma jeedid marka ilaah wuxuu leeyahay waxaad dhici kartaa an taxbada acmaalukum camalyaalkiinu inay buraan wa antum laa tashcuruuna idinkoon is ogeyn inaad gaalowdaana dhici karta xaafid ibnu kaiir fiiri siduu masaladaas u sharaxay wuxuu yidhi ey macnuhu waxa weeye inamaa nahaynaakum waa idinka reebnay can rafci sawti codka kor loo qaado cindahu nabiga agtiisa khashyata cabsi laydinkaga cabsana waa laga fican yahay tacbiirkaa an ya an yaqdaba min daalika an yaqdaba nabigu inuu ka caroodo min daalika arrintaas oo fa yaqdab allaahu ilaahayna uu caroodo liqadabihi nabiga caradiisa hadduu nabigu caroodo ilaahayna waa caroona oo fa yuxbit llaahu ilaahay uu buriyo camala man aqdabahu qofkii nabiga ka caraysiiye camalkiisa ilaahay uu buriyo walxaal huwa qofku laa yadri uusan ogeyn inuu gaaloobo camalkiisa buray ma is oga saasaa dhici karta kamaa jaa fi صaxiixi sida xadiiska صaxiixa ku timid qur-aanka xadiidka labadaba waxay caddaynayaan qofku isagoon is-ogeyn aad dhici karta inuu halaagsano saasaa dhici karta sida xadiidka saxiixa ku timid ina rajula qofku layatakalamu waa ku hadlaa bilkelimati kelimad kelimadaasoo min ridwaanillaah ilaahay raallihaanshahiisa ah laa yulqii xaaluusan u ridayn lahaa kelimada baalan qalbigaba yugtabu laha yugtabu waa loo qoraa lahu qofka bihaa kelimada aljannata janna lagu qora kelimad yar oo ilahay dartiisu iska yiru isleeya wax weyn maahan ay janno qofka u waajibi karta waina rajula qofku layatakalamu waa ku hadlaa bilkelimati kelimad kelimadaasu min sakadillahi ilaahay caradiisa ah laa yulqii lahaa baalan oo usan qalbigu u ridin macnaha kama fakerin yahwi waa ku hoobana bihaa kelimada sababteed fi naari naarta abcada wax ka fog maa bayna asamaai walardi cirkiiyo dhulka wax ka fog uu naarta kula sii hoobana kelimad usan kama fakerin islahayn wax weyn wey alimaam alcalaama المحقق محمد الأمين الشنقيدي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن آية مركو شرحية وحو يري وظاهر هذه الآية آية ظاهر كيد وحو يري أن الإنسان قفك قد يحبط إنه براء بحكرة عمله عمل كيس قد يح... قد يحبط به قد يحبط إنه براء بحكرة عمله عمل كيس والحال هو سبو لا يشعر أسندريمي wuxuu yidhi waqad qaala alqurdubiyu qurdubiya wuxuu yidhi laa yaxbadu camaluhu bikayri shucuurihi qofkoon ogeyn camalku ka buri maa markaasuu yidhi wa daahiru aayati yaruduhu kaas waxaa nooga filina aayadda daahirkeeda ridinaayo qurdubi aayadda daahirkeeda aa ridinaayo noo caddaynaa marka waxa weeye qofku qof adduunka sidiisa inuu gaaloobo u qasta maba badnaba laakiin qofku hadduu la yimaado wixii lagu gaaloobayey markuu la imaanayana uu og yahay oo camdan ay tahay shuruuddiina la helo mawaanicdiina meesha ka baxdo waa gaalooba yuusan bais ogaan inuu gaaloobay camalkiisuna waa bura hadduu gaaloobo camalkiisuna waa bura hadduu gaaloobo ilaa wuxuu yihi subxaana ina aladiina dadka yaquduuna laabaya aswaatahum dhawaaqyaalkooda cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa ku laabaya oo markay rasuulka la joogaan codkooda gaabinaya ulaa'ika kuwaas aladiina waa dadka imtixana allaahu ilaahay uu imtixaanay oo saafi yeelay wey imtixaanka waxaa la idhaha dahabka dabka la saaro dahabka dabka la saara marka waa la shiilaa wixii qashin iyo wasaqahaya ka bixin dahabkii saafidaha dhinacu bixin imtixaanka waa saas haddana waxaa loola jeedaa quluubtooda ilaahay saafi ka dhiga wey dadka nabiga ka hibaysta ee qadariye weyneeya waxa weeyaan waa dad quluubtooda ilaahay saafi yeelay waa dad quluubtooda ilaahay saafi yeelay ulaa'ika kuwaasu aladiina waa kuwa imtixana allaahu ilaahay uu imtixaano saafi ka dhigay quluubahum quluubtooda litaqwaa liajri taqwa cabsi darteedana ilaahay u saafi gareeyey ayagaa cabsida ehel u ah kuwaasu lahum waxaana u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajarkaasoo cadiimun weyn ajar weyn marka qof kastoo muumina ilaahay wuxuu ugu yeerayaa inuu nabiga sala allahu calayh wasalama codkiisa uu markuu nabiga la joogo ama qabrigiisa ag joogo uu codkiisa hoosu dhigo ina aladiina dadka yunaaduunaka kuu dhawaaqaya nabiyow min waraa'i alxujuraati qolalka gadaalkooda kaaga dhawaaqaya agharuhum badankoodu laa yacqiluuna waxba ma oga walow goor annahum ayagu sabaruu ay sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim intaad uga soo baxdo lakaana sabarkaasaa khayran lahum u khayr badnaa lahaa wallaahu alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan ee toobadkeena haddeer raxiimun waa mid naxariis badan ayaddaana sabab nusuul ay leedahay faabid oo ku sugan tirmidiga nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam ayaa waxaa u dhawaaqay nin la dhihi jiray alaqrac ibnu xaabis qolalka nabiga oo zawjaadkiis ay deganaayeen dhabarkoodu ka dhawaaqa markaasuu yidhi ya moxamed ya moxamed uu yidhi markaasuu nabigu uma jawaabin markaasuu yidhi yaa rasuul allah ina xamdi la zaynun wa ina dambi la shaynun rasuulka allow ii jawaab maxaa yaele anigu haddaan qofka ammaano ammaantaydu qurux weeye qofkaan anigu taageero waa qatar qofkaan anigu waxa weeye caayana ceeb iyo nuqsaanay ku tahay marka ii jawaab uu yidhi markaasaa nabigu yidhi daaka allah may adiga ma aha sifadaas qof kale sifadaas allaa leh qofkii ilaahay ammaanaa qiimo leh oo qurux leh qofkii ilaahay ceebeeyaana ceebaysan sifadaas adiga melihi qof alla qofkaad ammaantaa inuu qiimo iska yeelaayo ma kaad caydaana dhulka dhacayo dad badanaa saas isku haysta waxay isleeyihin qofka adugu haddaad taageerta bis wey cirku tega kaad adugu ka hor timaadna waa u dhammaanta sifadaas allah iska leh ku lumintaas ilaa wuxu uhi subxaana ina aladiina dadka yunaaduunaka kuu dhawaaqaya nabiga subanow min waraa'i alxujuraati qolalka gadaalkooda kaaga dhawaaqaya akaruhum badankoodu laa yacqiluun wax garan mayaan waddadaan waxba fahmayn walow goor annahum ayagu sabaruu ay sabri lahaayeen oo ay dul qaada lahaayeenoo ku sugi lahaayeen xataa takhruja ilayhim intaad uga soo baxdo lakaana sabarkaasa kaana ahaa lahaa khayran lahum mid u khayr badan sabarkaasa u khayr badnaa lahaa ilaahay marka toobadkeenu ugu baaqayaa oo ugu yeerayaa wallaahu alle kafuurun waa alla dembi dhaaf badan macnaheeda u toobadkeena ha laynin dhaafee wey raxiimun waana alla naxariis badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow in jaa-akum hadduu inin yimaado faasiqun mid faasiq ah binaba-in warna uu ininla yimaado fa tabayanu caddaysta madaxa ha u ruxinine caddaysta marka qof war iniin sheego qof faasiqa hadduu war iniin sheego madaxaa u ruxinine ee caddaysta an tusiibuu lianlaa tusiibuu si aadnaan u asiibin qowman dad bijahaalatin xaalo aad jahli ku sugantihiin ood jaahiliin tihiin oo fa tusbixuu aadnaan u noqon naadimiina kuwa ka qoomameeya oo ka shanlaaya calaa maa facaltum waxaad samaydeen waclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinnuu ahaaday rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam low yudiicukum hadduu rasuulku idinku adeeci lahaa fii kaiirin talooyin fara badan oo min alamri arrin ah lacanintum waa dhibtoolahaydeen walaakin allaaha alleh xabbada waa jeclaysiiyey ilaykum idinka intii kaa aliimaana iimaanku idin jeclaysiiyey wasayanahu iimaankii waa qurxiyey fii quluubikum qalbiyaalkiinu ku qurxiyey wakaraha waa nebcaysiiyey ilaykum idinka alkufra gaalnimadu idin nebcaysiiyey walfusuuqa daaca kabuxu idin nebcaysiiyey walcisyaana cisyaanku idin nebcaysiiyey ulaa'ika dadka lasoo tilmaamay ee iimaanka jecel quluubtooda ku buuxo ee necab kufriga iyo fisqiga iyo macaasida humu raashiduuna waa dadka hanuunsan fadlan tafadul dartiisayna waxa weeyaan iimaankaas ay u jecel yihiin waa fadli tafadul oo ilaahay ku tafadulay tafadulkaasoo minallaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa nicmatan barwaaqo oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alleh caliimun waa mid ogaal badan oo masaalixdiinna u oqoon badan xakiimu waana mid xikmad badan aayaddan sababnusuul ay mufasiriintu u sheegaan akarkoodu waxay dhacday yidhaahdaan sida xadiidka imaamu axmed uu musnadka ku wariyey nabiga sal اlahu alيه waslm waxaa u yimid nin la dhihi jiray diraar alkhuzaaci alxaari ibnu diraar aan rabaa alxaari ibnu diraar alkhuzaaci rasuulku u yimid wuxuu yidhi rasuulka islaamnimadu igu yeeray islaamkiiyaan galay waana qiray wuxuu igu yeeray sekada inaan bixino waa qiray markaasaan ku yidhi rasuulka ilaahay ow tolkayaan u laaban islaamkaan ugu yeerayaa iyo sekada inay bixiyaan islaamnimo iyo ma kala harayaan seko marka qofkii iga yeela sekadan ka aruurinaya ii soo dir ergey waktiga waktigaas iyo waktigaas la joogo si uu kuugu keeno wixii aan aruuriyo sekaa marka xaris ibnu diraar markii uu u tegey qaar baa ka aqbalay islaamnimadii waana uu ka aruuriyey sekadii markuu sekadii ka aruuriyey waktigiina la gaaray oo waktigii la joogo ayuu waayey ergeygii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas ayuu la hadlay asharaaftii amase indheergaradkii tolkiis wuxuuna ku yidhi rasuulka waktigaan qabsannay waktigiina waxa weeyaan ma joogo ergegii ma hayno taasna waxaan ka cabsanayaa huu yidhi maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi kama baxo ballanka kama baxo rasuulku ballanka waxaan ka cabsanaya in carab jirto oo rasuulkii noo carooday oo sidaas darteed uu ergeyga usoo diri diiday eena keena aan baxno rasuulkii u tagne nabigana sal allahu calayh wasalam ninuu u diray saxaabada ka mid ahaa alweliid ibnu cuqba la dhihi jiray oo uu yidhi or sekadii ka soo qaad ninkii markuu si u sii socday kuusii dhow yahay ayuu cabsaday oo is yidhi amay ku dilaan markaasuu soo cararay markaasuu inta u yimid wuxuu rasuulka allow ninkii xaarifaha sekadiina waa ii diiday waana idili tegeyba oo qataranba galay markaasaa rasuulku ciidan diyaariyu yidhi hadday ka laabteen islaamkii bal ku duulo aada meel waxay iskaga hor yimaadeen xaaris iyo ciidankii xaaris ibnu diraar iyo ciidankii wuxuu ku yidhi halkaad u socoteen ciidankaynaan kaa laydiin soo diray adigaa naloo soo kaa diray yidhaahdeen oo maxaa dhacay aniga muslimaan ahaye markaasay yidhaahdeen rasuulkii alle ergeyguu kuu soo diray ladhaa alweliid ibnu cuqba wuxuuna ku egdacooday inaad sakadii diidday asagana aad diri tegtay markaasuu yidhi maya waxaan ku dhaaranaa allah nebi maxamed soo diray isagoo xaq ah ee mada aanan arag isaganaan iimana imaan rasuulku u yimid xaaris markaasuu rasuulku yidhi maxaad sakada u diidday oo u diri tegtay ergeygaan soo diray markaasuu yidhi allah xaqnimo kula soo diraan ku dhaartay maanan arag iimana imaan marka markaan ku waayey ayaana ku soo aaday oo waxaanba ka cabsaday in alla ii carooday iyo rasuulku markaasaa aayaddaanu soo degtay oo ilaah leeyahay war mu'miniinow haddii faasiqiniin yimaad warka iska hubsada si aadnaan dad dembi dembiba aan lahayn aadnan u ciqaabin qaala allaahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyaanow in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun faasiq hadduu idin yimaado binaba'in warna uu idinla yimaado fatabayanuu caddaysta oo runtiisa iyo beentiisa kala caddaysta an tusiibuu lianlaa tusiibuu si aadnaan u asiibin qowman qoom si aadnaan u asiibin bijahaalatin jaahiliin xaalo aad tihiin oo xogtooda iyo xaaladooda aadnaan garanayn fa tusbixuu oo markaas aadnaan u noqon calaa maa facaltum wixii aad samaydeen naadimiina kuwa ka shanlaayoo ka qoomameeya waaclamuu ogaada mu'miniinow anna fiikum dhexdiinnu ku sugnaaday rasuulallaahi rasuulka ilaahay low yutiicukum hadduu idinku hadeeci lahaa fii kaiirin in badan oo min alamri arrinka ka mid ah lacanidtum waad dhibtoonahaydeen walaakina allaaha alleh xabbada waa idin jeclaysiiyey ilaykum idinka aliimaana iimaanka wasayanahu iimaanka wuu qurxiyey fii quluubikum qalbiyaalkiinu ku qurxiyey wakaraha waa necbaysto waa nabcaysiiyey ilaykum idinka alkufra gaalnimadiiyuu idin nabcaysiiyey waalfusuuqa faasiqnimadiiyuu idin nabcaysiiyey waalcisyaana cisyaankiiyuu idin nabcaysiiyey ulaa'ika dadkaas la soo tilmaamay ee iimaanka jecel quluubtooda uu ku qurxoon yahay kufriga iyo fisqiga iyo macaasida neceb humuraashiduuna waa dadka hanuunsan fadlan fadli daraaddeed iyo tafadul ayaa ilaahay iimaanka quluubtiinna u jeclaysiiyey fadligaasuu min allaahi allah xaggiisa ka ahaaday iyo wa nicmatan barwaaqo wallaahu alleh caliimun waa mid u ogaal badan axwaashiinna xakiimun waana mid xikmad badan aayaddan allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu mu'miniinta ku amrayaa inay wararka iska hubsadaan suuraddan suurad aada u cajaa'ib badan weeye oo dadka muslimiinta dhexdooda in la islaaxiyo fasaadka iyo duruqda iyo waddooyinka uu ku imaanayana looga digo ayay suuraddu ka hadlaysaa waa suurad marka aada u cajaa'ib badan oo dadka muslim dadka muslimiinta ah hadday qaataan cudurka iyo isnacaybka iyo buqdiga wuu yaraanayaa waana tegaya hadday suuraddan ku dhaqmaan waa suurad islaaxinta quluubta qofka shaksiyan diintiisu say ugu badbaado dadka muslimiinta ah uga badbaadaan muslimiintu isku jeclaadaan sharta iyo fasaadka looga hor tago ayay aad uga hadlaysaa suuraddu marka allah wuxuu amrayaa subxaanah wa tacaala haddii war qof faasiquu ku soo gaarsiiyo iska hubso caddayso ma rumaa mase waa been allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna caddeeyey oo sababta uu noo amraya waxa ay tahay waxay tahay haddii warka lagu keeno oo aadan hubsan waxaa imaan karta dad inaad dhibaato gaarsiido aad jaahil ka tahay xogtooda iyo xaaladooda oo aad ku ciqaabto ciqaab aysan mudnayn dad aad ka jaahiltay xaqiiqadooda inaad dhibaato gaarsiido aysan xaq u lahayn kadib markay kuu caddaato inaysan xaq u lahayn haddaad qof qayr la tahayna marka shallayta kugu dhece dee qofkaan uba aaba yeelaynoo cidduu doono inuu dhibaato u geysto aan u aaba yeelayn kaasu shanlaayma laakiin aakhirii shanlaaya asna asna aakhiru shanlaaya laakiin qofka qayr kale hadda iyo saacaddaan markaasu haddana shanlaayo marka intaadnaan shanlaayin hadda wax iska caddaysta qofaa warkuu keenay sidii xadiidka sabnasuulkii aan xala ku sheegnay xadiidka sanad sanad marka loo fiiriyo sanadkiisa waa daciif laakiin duruuqda marka la jamciyo xasanay soo gaaraya marka waxaa imaanaya qofa warkuu sheeg wuxuu ku yidhi dadkaasu ama qoladaasu ama kooxdaas ama qofkaasu waa gaaloobay sida sabnusuulka ayadduba tahay markaasaad xukunkii kufrigaba saarta oo tiri waa un kufaar de qof muslim aho kaafir la yidhahdana iyada gaalnimaa ama waaba laydayba oo xukunkiiad ku fuliday xukunkiiadba ku fulidayba so ma jeedin fasaadka ka yimid haday adduunka kuu caddaato inaan dadkaasu marka gaalo ahayn waa shallayto adduunkaad ku shallayn haddaad iimaanba leeda haddii qaarla qayrlaawe aan u aadan yeelayn muslim iyo gaal cidu dila aad tahayna aakhiraad shanlay marka shanlayta waa kuma huraan dadan marka hore wax hubsan xugunaa la saaray waxaa la dadkaasu waa albidac midka la boodayo kelmadda leh maadan ka fiirsan markaasaa tihi waa ahlulbidac jareexayd waxaa la yidhi waa faasiqiin kama aadan fiirsano waa jareexayd calaa kulli xaal wax kasta oo qofku warka soo keeno uu qof muslima ka yidhaahdo waa inaad tahabut ku sugtaa ood hubsataa iska daa qof faasiqa a'imada muslimiinta kuwa ugu waaweyn ayaa bacd ala'ima jarxiyey maalan imaamu maalik a'imadii salafu saalix a'imada ugu waaweyn weeye a'imatu ahli sunna nin a'imadii salafka ka mida oo imaam kale uu yidhi dajaal wey ahlu sunna waa dhegaysteen wax lagaa dhegaysta taas maahan al fiiri waa imaamu maalik ka warran qof ka hoosay maxaa yeelay jarxinta qofka la jarxinayaa ma ahan riwaayo waa ijtihaad imaam dhan oo a'imada waaweyn ka mid ah imaam jarxiyey muxuu yidhi ninkaas xadiis lagama qaadan karo xaad dhacay fasiraa le waxaad ku aragto od ku ceebaynaydo isagoo baqal saaran oo ka ordisiinaya arkay inuusan qayr lahayn waxaa le taas ceeb maahan iska aamus soo ma jeedi noo fasiray le baqaluu ka ordisiinayo bal fiiri haddaan la weydiin lahayn oo la qaadan lahaa ka war hordhi lahaa imaam hebelaa sheegay bisay hale waa imaam hadde ninka saas loo hubsana warkiisa ka waran famaa baalu lfusaq faasiqiin ka warran warkay soo sheegaan marka qofka muuminka waynu hubsadaa sheekh cabdiraxmaan naasir usaidi taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugan dadkii saddexaa loo qaybinaya daliil waxaa ku sugan qabuulu waxa weeye ana khabara saadiqi maqbuul qofka saadiq inuu yahay marka la ogaado waxa uu sheegayaa labaa inuu khabar yahay oo wax uu soo maqluu soo gudbina waa laga dhegaysanaa markaas laasim in la aqbalo ilaa wax kaloo caarido la helo hadduu laakiin ijtihaadkiisa yahay sida hadda aan ka sheegnay aimada gobol laazim waa in la fiiriyo waa in la fiiriyo ee la iska aqbali maada ijtihaadka laakiin qabar hadday tahay wax loo soo sheegay xadiisuu maqlay waruu maqlay kiiyuu sheegay mar hadduu yahay khabaru saadiq waa in la aqbalo ka labaad waa khabarulkaadib waa in la diido maxaa soo haray khabarulfaasiq waa in laga waa in laga joogsado hadday caddaato inuu sugan yahay waa la aqbala hadday caddaato inuusan sugnayn waa laga tega saddexdaasaa loo qaybinayo khabarul saadiq waa la aqbalaa ila ijtihaad maaha wax uu inta ku ijtihaaday yiri maahan asagu waa wax uu soo naqlinayo khabarul kaadibna waa la tuurahu maxaa soo haray khabarul faasiq ilaa fisqi iyo mogtay kidbigu waa kala ballaaran yihi fisqigaa macno ballaaran faasiq hadduu yahay qadarkiisu waa mutawaqaf haddii qaraa'in iyo calaamado leh helo tusaya inuu run sheegayo faasiqana waa laga aqbalaa taasuna waa midda keenta yuu yidhi inay salafku aqbalaan riwaayado badan oo ay wariyeen khawaarijtii oo fisqi lagu yaqaan fisqi ka weyn ma jiro qof muslima qof gaal haddana in badan ruwaadda saxiixulbukhaari ay ka mid yihiin khawaarijtu maxaa yeelay waa kuwa la ogaaday inaysan been sheegayn bal been ta gaalnibayba u yaqaanin qaarkood marka been looga cabsan maa warkii marka waa sugan yihi ilaa wixii awalba laga cabsaya beenta aheed soo maaha xifdigiina waa lagu hayaa waa qof xaafidna ah beenna aan looga cabsayn fisqigiisu asagu saaraya xadiiska waa laga qaadana in badan sidaasa yeeleen yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun mid faasiq ah binaba'in warna uu idinla yimaado fatabayanuu caddaysta oo waxaad caddaysataan runtiisa iyo beentiisa kala caddaysta maxaa naloo amray inaan kala caddaysanno an tusiibuu lianlaa tusiibuu si aadnaan u asiibin qowman dad bijahaalatin jaahilnimo xaalaad uga sugantihiin xogtooda dad aadnaan garayn ayaad waxa weeyaan aad dhibaato gaarsiinaydan aysan xaq u lahayn haddaadnaan hubsan haddaadnaan hubsan fa tusbixuu lianlaa tusbixuu si aadnaan u noqon markaas naadimiina kuwa ka qoomameeyo ka shallaaya calaa maa facaltum waxaad samaydeen markay idin caddaato qofkan ciqaabka aad ku ciqaabteen inuusan xaq u lahayn waclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinuu ku sugnaaday rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allaa dhexdiina jooga qadariya weyneeya amarkiisa u hoggaansama asagaa ka aqoon badan ummadda xagga masaalixda mafaasidda asagaa ka aqoon badan asagaana ummadda naftooda uga naxariis badan ra'yigiisaa toosan waxa uu sheegaya caqligiis iyo ra'yigiis ma ahan waa waxyi loo soo waxyooday waclamuu ogaada anna fiikum dhexdiinna rasuulallaahi rasuulkii alla ahaaday ilaahay markaas wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala ra'yiga dadka waa wax liita oo haddii la raaco la yidhahdo ra'yiga dadka ha lagu miisaamo masaalixda iyo mafaasidda dhibaato weyna lagu dhacayo dhibaato weyn a dhacay saas darteeda masaalixda iyo mafaasidda marka la miisaamayo waxaa lagu miisaamaa waa maxay waa shariicada waa hareicada wax lagu miisaama marka dadka masaalixda haddii la yidhaha caqligooda ha lagu miisaamo miisaan uma noqon karto mafaasida iyo masaalixda waa in sharciga lagu miisaamo bal haddii caqliga lagu miisaamo fasaad weynaa dhacaya allahi wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala low yutiicukum hadduu idin adeeci lahaa rasuulku fii kaiirin in badan oo min alamri arrinka ka mid ah lacanidtum waad dhibtoolahaydeen dhib iyo xaraj aad dhici lahaa haddii la dhihi lahaa dadka ha lagu miisaamo oo talooyinka dadku soo jeeda ayaa nabigu u hoggaansami lahaa sala allahu calayh wasalam taasaa dhici laheed laakiin waxa masaalixda iyo mafaasidda lagu miisaamaa waa shariicada saas darteeda ilaah uga cabsoodo adoo caamiya ha dhihin masaalix iyo mafaasidaan miisaamayo saasaa ii soo baxday shariicadaa lagu miisaamaa ee caqliga laguma miisaamo masaalixda iyo mafaasidda ilah wuxuu yidhi subxaana low yudiicukum fii kaiiri min almri lacanidtum walaakina allaaha alle xababa ilaykum waa idin jeclaysiiyey aliimaana iimaanka wazayanahu ilaahay waa qurxiyey iimaanka fii quluubikum qalbiyaalkiinuu ku qurxiyey oo iimaankiiya qalbigiinni jecel yahay waxa weya waa ku qurxoon yahay naftiinuu la fiican yahay wakaraha waa idin nabcaysiiyey ilaykum idinka alkufra gaalnimada walfusuuqa daaca ka baxa walcisyaana macaasida ilaahay waa idin nabcaysiiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay waa idin nabcaysiiyey ilah wuxuu uhi subxaana ulaa'ika dadkaas la soo tilmaamay oo waxa weeyaan qulubtooda iimaanka ilaahay jeclaysiiyey fisqigana nabcaysiiyey humuraashiduuna waa dadka hanuunsan dadka hanuunsan waa dadkaas fadlan liajli tafadul tafadul daraaddiis ayaa ilaahay iimaanka idiin jeclaysiiyey fadligaasoo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa arrin ilaahay idinka idin siiyey oo idinku tafadulay waa nicmata nicmo daraaddeed ayaa ilaahay idiin jeclaysiiyey iimaanka wallaahu alle caliimun asagaa u oqoon badan dadka mudan in la hanuuniyo dadka mudan in la baadiyeeyo isagaa kala yaqaan wallaahu alle caliimun asagaa u oqoon badan biman yastaxiqu lhidaaya qofka mudan in la hanuuniyo miman yastaxiqu lhawaaya kan in la baadiyeeyo mudan ilaahay asagaa ka yaqaana xakiimu waa alla xikmad badan aqwaashiisa afcaashiisa sharcigiisa qadarkiisa shay walba meesha u habboonu dhigaa wa in daa'ifataani laba kooxood hadday dagaalamaan labadaas kooxoodoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda heshiisiiya fa in baqad hadday gardarsato ixdaahumaa labada kooxood middood calal ukhraa midda kale hadday ku gardarooto faqaatiluu la dagaalama allatii middii la dagaalama tabqii gardarsanaysa xataa tafii'a ilaa ay u soo laabanayso ilaa amrillaahi ilaahi amarkiisa fa in faacad hadday soo laabato fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku hagaajiya wa aqsiduu garsoora cadaalad sameeya ina allaaha alleh yuxibbu waa jecel yahay almuqsidiina dadka cadaaladda sameeya innamaa wax kale maahan almu'minuuna mu'miniinta ayaa ikhwatun walaalo ah fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum labada kooxoodoo walaalihiina dhexdooda hagaajiya wattaqullaah allaah ka baqa lacallakum turxamuuna si laydinkugu naxariisto aayaddan waxay asal u tahay sida muslimiinta dhexdooda loo islaaxiyo haddii khilaaf dhex maro haddii dad muslimiin ah khilaaf iyo dhib uu dhex maro oo weliba dagaal arrintu ay gaarto qaabka loo islaaxiyo ay aayaddanu asal u tahay ay aayaddanu asal u tahay alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi laba qolo oo muslimiin ah waa un laba kooxo haddii dhibaato dhex marto laba arrimood kama baxi karto laba arrimood unbay mid noqon in labada kooxood oo dagaalamayda inay ku dagaalamayaan baqi labaduba waa laba daalim qolaba qolo kastaa goonideeday daalimiin daalimad u tahay markaasay qolada kaleeto dulmi kula dagaalamay waa mid ta labaad labada kooxood mid aa daalimad ah midna waa madluumad midaa dulmiga wadda oo mubdilo ah midna waa muxiqa waa ahlulxaq waa madluumad laga gardaranya labadaasaa loo kala qaadana marka labadaas loo kala qaado marka labadiiba inay daalimin yihiin iyo in mid ay daalimo tahay wey waxa loo kala qaada haddii ay arrintu noqoto sida hore oo labadiiba waa daalimiin waajib waxaa ah in la dhex galo oo la islaaxiyo oo la yidhahda kala jooga waxa weeyaan labadiinaba dulmiyaad wadaan sidaas u kala jooga hadday kala joogi diidaanna waajib waxaa ku ah muslimiinta kale inay waxa weeyaan kala celiyaan inay kala celiyaan oo ay la dagaalamaan ilaa labadoodu kala joogayaan haddii midna madluumo tahay midna daalimo tahay midaa muxiqa oo ahlu xaq ah midna waa mubdila baadiley ah oo ayadaa gardarsayda ayadana markaas laftirkeeda dagaal lagu bilaabi maa ee waajib waxaa ah in waxa weeyaan la dhex galo oo la yidhahda kala joogo adaa daalimaday joog hadday joogi diidana midaas bisa lala dagaalama midaas bis ayaa muslimiinta kale waajib ku taha inay la dagaalamaan ilaa ay u soo laabato xaq sidaasaa waajiba sidaas ayaa waajiba hadday labaduba is isleeyihiin ahluxaqaa tihin oo mid walba waxay isleedahay ada waxa weya madluumadda midbaan daalimadda ayaa kaa qabta labaduba saas isleeyihiin waajib waxa uu yidhi in la dhex galo oo shubhooyinkooda la burhaaniyo oo laga faydo shubhada oo xaqa loo caddeeyo ilaa xaqu bannaanka lasoo dhigo markii xaqaasu caddaado hadday raacaan waa sidii la rabay haddii labadu diidaanba waa laba baaqi labada waa lala dagaalami hadday midi diidana midaasaa baaqiyada saasaa waajiba aayaddan wuxuu yidhi waxaa ku sugan daliil inay waajib tahay kooxda gardaran in la dagaalamo kooxdaasu waxay ku la ku gardarnaysa kartaa uu yidhi oo daalimad ku tahay oy baqiga ku samaynaya imaamkii muslimiinta ko ama qof muslimiinta ka mid ah labadaba waa dhici kartaa markaasu wuxuu yidhi waxay kaloo aayaddanu daliil u tahay calى fasaadi man qaala calىa fasaadi qowli man manaca min qitaali اlmu'miniin inuu faasid yahay hadalkiisa qofka yidhi ahlu baqyi kasta ha ahaadee qofku hadduu muum yahay lama dagaalami karo qolada tiri hadalkooda faasidnimadeeda aayaddan tuse marba hadduu muumin yahay qofka lala dagaalami maa ahlu baqyi kasta iska noqdo wuxuu rabaa ha fasahaadiyo siduu rabo ha kuu gardarayso kaas qowlkiisa baadil faasidnimadiisa aayaddaana tusayda ilaa allaaba leh sababto a waxay yidhahdeen yidhi kooxdaasu qitaalu mumini kufr nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weya muumin lala dagaalama waa kufri waana se xadiis saxiixa wey in nabigu yidhi laakiin nabigu nabigii yidhi qitaal waxa weeyaan muslimi qitaalu mumini kufrun nabigaasaa aayaddaana lagu soo dejiyey oo yidhi kooxda baaqiyaddan la dagaalama mana iska hor imaanayo hadalka nabiga oo saxiix xadiiska saxiixa ah iyo qowlka ilaahay ma iska hor imaanaya marka wuxuu yidhi qofka yidhaahda koox kasta haddii lala dagaalamo waa kufri macnaheeda waxa weeyaan allah kufri amray qof yiri wey sidaasaa ka imaanayda sidaasaa ka imaanayda adugu hadalki waa dheeraaye wuxuu soo qaatay abubakar sidiiq qolooyinkiu la dagaalamayo qaarna ahlu ridday ahaayeen qolana waxay ahayn maanicu zakaadka ayay ahaayeen qoladii maanicu zakaadku soo qaatay ilaa markii dambe uu keenay marka qoladaas maanicu zakaadka sida gaalada loola dagaalama oo waxa weeyaan dagaalkooda markii uu lala dagaalamayey wuxuu yidhi kii caraba lama caybsan karo ila gaal ma ahan oo kii dhaawaca lama dhammaystiri karo maalkoodu xalaal ma ahan sidaasuu yidhi laakiin gaalada saas maaha ibnu jariir dabari oo hadal qiimo badan ka soo raray markaas wa qaala dabariyu ibnu jariir dabari wuxuu yidhi low kaana alwaajibu fii kulli ikhtilaafin yakuunu bayna alfariqayni haddii arrinka waajibka uu noqo lahaa iskhilaaf kasta oo laba firqoo muslimiina ka dhex dhacda alharaba minhu in laga cararo wa luzuuma almanaasili guryahana layska joogo hadday saas uu halaha diin lamaa uqiima xadun xad ilaahay lama oogeen walaa ubdila baadilun baadilna lama buriyeen laakiin taas diin alle maaha in la yidhi ayu ikhtilaaf muslimiinka dhexdhexa ka carab ma aha ma aha wuxuu yidhi walawajada ahlu nifaaqi wاlfujuuri sabiilan ilaa istixlaali kuli maa xarama allah waxayna heli lahaayeen ahlu nifaaqa iyo faajiriinta wado ay ku xalaashadaan wax kastoo ilaahay xarimay wadadaas heli lahayen maaa waay leeyiin awalan annagana lala dagalan muslimiintu lama dagalamaan qofkii soo aadeen waxa wey inta koox isku soo raacaan ay waxay xalaasho lahaayeen wax kastoo alla xarimay ay xalaasho lahaayeen oo dadka maalkooda ah inay inta koox isku raacaan yidhahdaan aan maalka shirkadaanba maalin bilqaysan muslimiintuna waxay leeyiin annaga haddee dagaal fitan ma geli karno agga iska fadhiisaan ciddaa rabto bilqayso oo soo tagaan oo waxa wey gabdhahana markaasay qaada lahayen kufsa lahaayeen maalkana markaasay qaada lahaayeen taasaa dhici laheedu inta koox koox isku soo raacaan muslimiintuna gacmahay ka reeba lahayen markaasuu uhi wadalika mukhaalifun liqawli liqowlihi calayhi salaatu wasalaam khuduu calaa aydi sufahaa'ikum xadiiska nabigay ka soo horjeedaa yuri warkaas oo ah nabigu uu yidhi war sufahada iyo maangaabta gacmahooda qabta oo sharta ka celiya marka waxa weeyaan dagaalka oo fitanka ah waxa weeyaan waa dagaalka adduunya laysku haysto labadiiba waa isku haystaan waa fitan waa dagaalka mulkiga laysku haysta labadooda kursigay ku dagaalami waa fitan waa dagaalka aan la oqon wax laysku haystaba qaatil iyo maqtuul midnaba yaqaan wax laysku dilaya waa fitan dhammaan waxaas waa fitan waana miduu nabigu sala allahu calay wasalam amray in laga cararo oo laga joogo laakiin hadday caddahay kooxdaanu inay mubdilo tahay baadiley ah oy daalimo tahay kooxdaanuna muxiqo tahay waa in qolaxda daalimadahu baaqiyada lala dagaalamayo waana sidaa alxaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu sida ibnu jariirka uga soo naqliyey nawowi laftirkiisu uu waxa weeyaan sharxa saxiilmuslimka uu sidoo kale ugu sheegay masaladaas oo isagu kama soo naqli ibnu jariir lakiin masale ahaan u sheegay qaar badan oo salafka iyo khalafka ka midana waa ka soo naqliyey alimaam ibnu qudaamana muqniga ilaa shan iyo toban imaam ka badana sidaas masalada usoo wada sheegeen laakiin markuu dagaalku fitan yahay waa xaaraan inuu qofka muuminkaah galo waana dhammaan dagaaladaas noocyadaasa waxa mulkiga laysku haysto waxa adduunyada laysku haysto waxa qabiilka laysku haysto waxa aanba la garayn wax laysku dilayo kuwaas way kuwa fitanta dhammaan waa inuu laga jooga afarta noocoon sheegnayba aayadan ahlu sunna waljamaaca waxay u daliishadaan mas'alo weyn oo caqadi ah oo ahlu sunnaha iyo ahlubidcu ku kala duwan yihiin masaladaas waxay ta qofka dembi kabiira isagoo galay hadduusan xalaashan uga bixi ma iimaanka waa mas'ala caqiide ah oo ahlusunna waljamaaca iyo khawaarijta iyo muctasiladu ay ku kala haraan ahlusunna waljamaaca waxay qabaan qofku dembiga kabiirada markuu ku dhaco hadduusan xalaashan islaamka ka bixi maa mu'minnimada ka bixi maa laakiin iimaankiisiyaa naaqusa cuquubana waa mudana cuquubana ilahay agtiisa waa ka mudana iimaankiisina waa nuqsana khawaarijtu waxay qabaan islaamka waa ka baxa gaalan uu noqona muctasiladuna waxay qabaan islaamnimo horta muuminnimo waa ka baxa gaalnimana gaari maa dohda dhex ku sii jafa waxay leeyihin waa ka tegay iimaan gaalnimona ma gaarin meel dhexe uu sii jafa u sii socda marka muuminna ma ahan kaafirna ma ahan waxay yidhahdaan manzilatun bayna mansilatayn waa derajo laba derajo udhaxayda halkaasay ka baxaan laakiin khilaafkoodu waa adduunka ayaga iyo muctasilada ayaga iyo khawaarijta khawaarijta iyo muctasilada ikhtilaafkoodu waa adduunka oo aakiro naartuu ku waarahay leey naarta wuu ku waaraa sida gaalka marka waxa weeyaan wax oo magacii unbay isku khilaafsan yihiin xaqiiqada way isku waafaqayaan marka labadooda ama ahlu sunna waljamaca waxay qabaan dunuubta marka horaa laba loo qaybina dembun mukafirun bixaddi daatihi dembi marka horeba gaalnimoa kaas qofku hadduu ku dhaco shuruuddiina la hela mawaanicdiina ay meesha ka baxdo waa gaal oo ku dhicidda uu ku dhacayu islaamka uga baxa ficilka uu sameeyey mar haddii shuruuddii taagan tahay mawaanicdiina ay baxday ficilka laftirkiisu islaamka uga baxa oo xalaasha uma baahna oo maalan hadduu inta kitaabka qur-aanka warqad ka mida qaado qashinqubkan ku rido isagoo og inay qur-aankii uu yahay la dhihima ma xalaashan ee waxaa la lehay kaafir billahi alcadiima ama nabigu caay iyadoon cid ku qasabtay la arag la dhihi maayo ma xalaashata maxaa nabiga u cay la dhihi ma nabigi inuu yahay waa ogaa waxa uu sheegayana waa cay carabkiisuna waa u qastay iyo niyadiisa soo maaha kaafir billahi alcadiim wey ee la dhihima ma xalaashatay iyo xaad ula jeeday kale marka dembi waa noocaas waa mukafir bixaddi daati islaamka qof waa ka saara dembina waa ka sokeeyaa waa kabaa'irta waa saqaa'irta hadduu xalaashado islaamka waa uga baxa hadduusan xalaashadna waa mumin oo faasiqa muumin faasiquu noqona dee islaamka uga bixima waxaana ka mid a dhiigga muslimka hadduu xalaashado qofku yidhahdo waa ii xalaal waa kufr biijmaaci lmuslimiin inuu islaamka uga baxayo oo gaalnimo ay tahay qofka xalaashada dhiigga muslimka laakiin hadduusan xalaashan u leeyahay may si kalean isku haynahay waa oga inay muslimiin yihiin waxa weeyaan adugu mahmahyooyin jaahiliyu iskaga hadla calaa kulli xaal rag ragciilkii cadaabkiiu ka doortay iyo waxyaala oo dalaalaad ah ayuu iskaga hadlaa waa og yahay waxaanu inay xaaraan ka yihiin kaas gaal ma ahan cinda ahli sunna dhammaantood itifaaqayna ku yihiin